fariin muhiim ah dhammaan bulshada ku nool deegaanada jubbaland waxay wasaaradda caafimaadka jubbaland ku wargelinaysaa in xarumaha caafimaadka uu diyaar ku yahay tallaalka noocyadiisa kala duwan fariintan waxa ay si gaara ugu socotaa dadka ku nool degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose oo wasaaradda caafimaadka jubbaland ay ku wargelinayso in xarumaha caafimaadka uu diyaar ku yahay tallaalka qaybihiisa kala duwan bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe waxaa lagu wargelinayaa in ay ku xidhmaan goobaha caafimaadka ee degmada badhaadhe oo si lacag la-aana ay uga heli karaan tallaalka oo dhammaystiran qaadashada tallaalka waxa uu muhiim u yahay badqabka ubadka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada tallaalka waxa uu ka hortag u yahay cudurro kala duwan oo ay ka mid yihiin cudurka jadeecada xiiqdheerta gowracatada cudurka dabaysha oo naafeeya carruurta iyo weliba cudurro kale oo badan haddaba fadlan dhegayste waxaa lagaa codsanayaa inaad carruurta iyo dhammaan dadka kale u baahan tallaalka aada geyso xarumaha caafimaadka ee kuugu dhow si ay uga badbaadaan halis caafimaad oo soo wajahda fariintan waxaa idiin soo gudbisay wasaaradda caafimaadka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda unisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan w h o